الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم
الحديث الرابع والثلاثون حديث كصدن يا أفريا عن أبي سعيد أبي سعيد الخطري أيام مسلم كوري رضي الله عنه قال أبي سعيد وغيري سمعت رسول الله رسولك إلهي أيام مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه من رأى قفك أركا منكم إذنك حال إنك مديه منكرا وشرعك اللغد ديدي falyuqayiruhu ha bedelo biyadihi gacantiisa ha ku bedelo fa in lam yastadix hadduusan awoodin fa bilisaanihi carabkiisa ha ku bedelo fa in lam yastadix hadduusan awoodin fa biqalbihi qalbigiisa ha ku bedelo wadaalika qalbi kubedelidduna adcaful iimaani iimaankaas waa midka ugu daciifsan rawaahu muslim imaamu muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidkan abi saciidin alkhudriyi ayaa wariyey radia allaahu tacaala canh nabigeenna suubaan sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray amar oo caam ah oo qof kasta oo muslin ah waxa weeyaan ku wajahan ama laga doonayo inuu fuliyo oo u hoggaansamo amarkaasna wuxuu yahay qofkii munkar arka qofkii munkar arka inuu suuliyo marka munkar qofkii arka uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam ru'yadaanna waa basariya isha qofkii saara waajib waxaa ku ah munkarkaas inuu suuliyo oo bedelo hadduu awoodo laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen basariya horta weeye waa isha inaad saarto laakiin haddii aad ogaato cilmi yaqiin ah laakiin isha maadan saarin waa la midoo waxay idhahdeen nafyulfaariq darteedaa loo haleeshiina wax farqiga u dhexeeya male mar haddaad yaqiin u ogaato oo maalan gurigaa inaad ag maraysaa muusiq iyo kabanka ka dhacaya iyo heesaha waa hubtaa inay heestahay wixii umana jeedid hadda meesha waxa tumaya iyo rikoorku ay ka shidan tahay xaqiiqaad ogtaad inaad inta gawgaw u sido tidhahdo wala ilaahay ka cabsado iska demiya sawtku shaydaanka sawtu shaydaanka iska demiya inaad tidhaahdaa waxa weya waajibay kugu tahay haddaad awoodoon dhibaato kale aysan jirin aysan jirin nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam xadiid kale cabdullaahi bni mascuud uu wariyay imaam muslim saxiixiisa uu ku soo saaray wuxuu yidhi maa min nebiyin bacaahu allaahu fii ummatin qabli ma jiro nabi ilaahay uu ka soo saaray ummad aniga iga horrayday ilaa kaana lahu min ummatihi xawaariyuuna wa ansaarun ya'khuduuna bisunnatihi wa yaqtaduuna biamrihi ilaa nabigii la soo diro waxaa ummaddiisa uga sugnaa jirtay gargaarayaal iyo saaxiibbo sunnadiisa qaatoo ku dayda humma innahaa takhlufu markii muddo la joogo oo nabigaas risaaladiisa muddo laga joogo kadib waxaa ka gadaal mara khuluufun dad xunxun maxaa lagu yaqaan dadka xunxun yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaysan samaynaynay ku hadlayaan wanaagay sheegayaan ayaguna wanaaggaa samayn mayaan wa yafcaluuna maa laa yu'maruuna waxayna samaynayaan wax aan la amrin oon ilaah iyo rasuul midna amrin ay samaynayaan waxaan ilaah iyo rasuul midna amrinna waa samaynayaan waxay ku hadlayaan oo wanaagga ay sheegayaanna waxa weeyaan ma ma samaynayaan markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam faman jaahadahum biyadihi fa huwa mu'min qofkii gacanta kula jihaada ee munkarkooda gacanta ku suuliyaa waa mu'min waman jaahadahum bilisaanihi carabka qofkii kula jihaada oo munkarkoodaas carabka ku dooriyaana fa huwa mu'min waman jaahadahum biqalbihi fa huwa mu'min qofkii qalbiga kula jihaadaana waa mu'min walaysa waraa'a daalika min aliimaani xabatu khardal geedka khardalka laidhaa waa midho yaryare sisinta ka yaryar suuqyadaanna waa yaalleen qolooyinka oo acshaabta iyo waxyaalaha geedaha wax lagu dadoweeye gada waa gadaan kaas mir la ego iimaanu kama dambaydu yidhi mar haddii qalbiga laga nici diido sala allahu caleyh wasalam marka axaadiidtaas waxay tusayaan inay waajib tahay munkarka in la inkiro wax kasta oo munkar ah munkar waa wixii sharciga lagu diidey wax alla wixii sharciga lagu diidey laakiin laasim waxaa ah shuruuddii hore aan u soo sheegnay oo waa maxay qofka waa inuu ogaado sharcan u ogaado waxaan inuu munkar yahay kuma filna adi- aniga ila foolxunta kuma filna waa inuu sharcan u ogaado waxaan inuu munkar yahay tan labaadna qofkaan ku dhacay munkarkii inuu qofkaanu ku dhacay waa inaad hubsato waa inaad hubsato oo waxaa jira yidhahdaan ahlucilmigu shay munkara laakiin qofka samaynaya uusan alla ku caasayn oo ku dambaabayn waa dhici karta shaygan waa munkar laakiin qofka samayna alla ku caasima way dhici kartaa say ku dhici karta hadda waa ramadaan soo maa ramadaan in maalin cad qof qaangaaroo ah wax cuno qof maalin cad in wax la cuno waa munkar oo qof weyn wax cuno saad halkaas ku aragto qof weynoo wax iska cunaan ramadaan sharcigu waa inkiray arrintaas laakiin asagu inuusan alla caasina dhici karto waa jirrayn ama waa masaafir fiir isagu marka alla ku caasimo isyaan ma waxa laakiin sharcigu waa diiday welidaa saas daraaddeeda markaad aragto waa inkire laakiin see u inkire qof cunaayaad arag maxaad dhehe walaalle waa maxay wa- maxaad u cunaysaa "Ee, waa iga xumaato maanta un baan iska afuray waa iga xumaato hadduu yidhaha waa caddaata marka inu macsi ku jiro waxaad leed war ilaahay ka cabso oo jooji munkarkan hadduu ku yidhaha masaafiraan hayna khalaas waa dhammaan musaafirka laftirkiisana ahlucilmigu waxay dhahdeen waxaa fiican inuusan dariiqeed cuntada ku cunin waa inuu la dhuuntaa maxaa ila dadkaa tuhmaya ma sooma loo arkaa cirdigiisiyaa wax ka ba'aya sidaasoo kaleeto shay munkaraa dhici karta on qofku alla ku caasayn oo maxaa ka mid a laba carruura halkaa isku garaacaysa isku dilaysa waa munkar inay isdilaan sooma laakiin ayagu ilahay miyay caasinaya dembi baan loo qora maya dembi loo qorin marka shaygiioo munkar waxaa dhacda qofka samaynaya usan alla ku caasin waa dhici karta marka munkar iyo waxa weeyaan macsi waxaa caamsan waxa weeyaan munkarka wax kastoo sharcigu inkiray marka markaad aragto hubso waxaan qofku inuu alla ku caasinayo markaad hubsato khalaas waa inaad suulidaa shardi saddexaada haray oo muxuu ahaa munkarka aad suulaydo waa inuusan ka dhalan munkar ka weyn munkarkaas waa inuusan ka dhalan munkar ka weyn hadduu ka dhalanayo ma bannaana inaad suulida maxaa yaele munkar maadan suulina waa sii siyaadida mana bannaana inaad siidid siyaadida horena daliilkeeda waa u soo baraarujin walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allah cadwan bikayri cilm waa naga aayadda soo baraarujina ijmaacna ahlucilmiga waa ku soo raray waana sheegnay maxamed ulamiin shinqiidi adwaa lbayaan fii iidaaxi alqur'aani bilqur'aan suuratu maa'ida markuu fasirayo qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla aayaddaas sharxeedu ku keenaa ijmaac inay tahay afar suuro inay leedahay sheekh maxamed saali cuthaymin waa kii keenay munkarka in la suuli karto inaad suuli karto wax damboo ka imaanayaan aan la erago munkar kale uusan ka dhalanayn waa waajib waa suuli kartaa laakiin munkar ka yaraa ka ka dhalana waa waajib maxaa yeele waad waad fududayday intaas dheeraadka ahoo meesha ka baxday munkaray ahayd waajibay ahayd marka iyo munkar ka badan inuu ka imaana xaaraan weeye waana ijmaac mana banaana markaasoo kale inaad suulido mana banaana maxaa soo haray munkarkii mid la-eg hadduu ka dhalana waa maxalulijtihaad waa nagii soo nidhi maxalulijtihaad wey culummada gabalna waxay leeyihin bal ha laga suuliyo kan kan kalena in hadhow laga suuliyaa dhacdee qaarna waxay leedahan maya munkar munkar ku bedel waxba qiimaa male sow ma jeedin marka waa noocaas laakiin maraatibuu u yeelay xadiidku munkarka suulintiisa maraatibtaasa marka muhiim ah maraatibtaas waxay tahay martabada ugu horreyda gacanta in lagu suuliyo oo maalan imaamkii muslimiinta dadka uu xukumo dhan waa inuu gacanta uga suuliyo munkarka waajib u- ku tahay ilaa waa awooda kii waaliga gobolka ka ahaa waajibay ku tahay gobolkaas munkarka ka jiro dhan inuu suuliyo waajibay ku tahay ilaa waa awooda kii waxa weeyaan halka guri xukumay oo nin walba gurigiisa iyo hooyada gurigeeda carruurteeda waajibay ku tahay munkarkan inay ka suuriyaan ilaa iyaga wilaaye kule iyo sulde waa awooda waa inuu gacanta ku suuriye munkar kastood gacanta ku suuri kartoon dhib kale ka imaanay oo ka weyn waajib weeyaan waajib weeyaan inaad suuridaa haddii munkarkii markaadan gacanta ku suuri karin oodan awoodin fiiri man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadi gacanta ku qayiro ha ku bedelo fain lam yastadic hadduusan awoodin istidaacada la sheegayo waa istidaaca sharciya masaladaas waa muhiim qofku inuu ogaado istidaacada la sheegaya maahan caqliya waa sharciya caqlan dadku istidaaco waxay iskaga yaqaaneen wixii inaad meesha ka saari karto munkarka inaad suuli karto maahan intaas waa istidaaca sharciya istidaaca sharciya waa maxe waa inaad suulido munkar ka weyn uusan imaan haddaad suuli karto laakiin munkar ka weyn imaanaya ma awoodid istidaaco sharciya maaha masaladaas ijmacna waa ku soo naqlin shaikhulislaam ibnu taymiya waxa weeye majmuuc alfataawaha uu uga hadlaa meelo badan ahlucilmigu ku sheegaan marka istidaacada la sheegaya maahan caqli waa istidaaca sharciya waa inaad munkarkii suuli karto wax ka weynu ka imaan karin oo nin imaamaho ama madaxweynaha meeshan qamra iskaga cabaa aad waxa weeyaan waxaad tidhi qamradii joojooriya gacantaad ula tag ha u gacan qaado markaasuu dhammaan wixii diin sheeganaya ee dadkiisao dhan cagtameeyey ma munkaraad suulida mase balaayaad soo kordhida balaayaad soo kordhida weligaa saas daraaddeeda nabiga sala allahu alay wasalam xadiis saxiixa uga sugan yahay sida ibnu abilcaasim kitaabu sunna uu ku soo saaray waxa weeyaan qofka suldada leh qofkii munkar ka suulinaya waa inuu gacanta qabto meel cidlantagay u sheego laakiin mimbarka inta ka hadasho oo waxa weeye fasaad ka dhaco diinta iyo dadkeeda loo baabi'iyo munkarkii maadan suulina waa siyaadin waa siyaadin munkarkii maadan suuline waad kordhiday kordhintaasna ilaahay hortiisa waxa weeyaan adiga ayaa dusha saarana welidaa sidaas daraaddeeda cabdullaahi ibnu cabbaas waa la weydiiyey arrintaas waxaa la yidhi haye munkarka oo ninka suldada leh ma la suulinaa oo ma la inkiraa cabdullahi ibn cabbaas sidaasaa la weydiiyey cabdullahi ibn cabbaas wuxuu yidhi maya iska da wuxuu yidhi aamuru suldaana bilmacruufi waanhaw can ilmunkar ha haddaan ka cabsado inuu dilo markaasuu yidhi laa waa ku laabtay mar kaleeto waa saciid ibnu jubayr waxa weydiina cabdullahi ibn cabbaas saciid ibnu jubayr wey imaamkii taabiciga ahaa mar kalean ku laabto haddaan ka cabsanaya ma ka suulinaya markaasuu yidhi maya markaasuu markii saddexaadaan ku laabtay markaasuu yidhi in kunta laabudda faacilan haddaad samaynayda laga maarmaan ay tahay fii maa baynaka wa baynahu labadiina haynin dhexeed cid kale iyay ogaani fiiri cid kale iyay ogaani marka cabsida waa saddex waxa aad ka cabsaydo haddaad munkarkan suulido waa in lagu caayo oo lagu ceebeeyo oo lagu nafcaado taas cudurdaar ilahay agtiisa uga heli meeyo taasoo kale cudurdaar kuu noqon waa inaad munkarka suulidaa maxaa yeele nabyaalka alla la caayi jiray soo ma saaxir iyo majnuun la dhihi jiro taas cudurdaar marka maaha cudurdaar maahan waxaana dhici karta maalinka qiyaamaha inaad ku ceebowdo oo nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiiska imaam axmed iyo ibnu maaja iyo qayrkoodba ay soo saareen min xadiis abi saciidin wuxuu yidhi laa yaxqiranna axadukum nafsahu war qof idinka mida naftiisa yuu xaqirin markaasa idha rasuulka allow see u xaqiraa markaasuu yidhi yaraa amra allaahi calayhi fiihi maqaal uma laa yaquulu fiih wuxuu arkayaa xaqii alle meelu yaal oo hadal ugu jiro meel inuu ka hadla ay manaasib tahay markaasuusan ka hadlayn ilaahay baa marka weydii doona oo wuxuu dhihi doonaa maa manacaka an taquula fiya kada wa kada aniga dartay arrintaas inaad uga hadasho maxaa kuu diiday rabbulcaalamiin aa dhihi doona markaasuu leeyahay khashiitu naas ilaahay ow dadkan ka cabsaday markaasuu rabbi ku leeyahay iyaaya kunta axaq an taksha anaa u xaqnimo badnaa inaad iga cabsato markaad ayaga ka cabsanayd anaa u xaqnimo badnaa inaad iga cabsato marka dadka inaad ka hibaysato isra ayaan lagugu kicino tolku ku nicno qaraabadu ku nicno xoogaa ganacsigaagu goodoomi ood munkarka sidaas uga aamustaa ilaahay hortiisa inaad ku ceebowda ka imaanayda ilaahay hortiisa inaad ku ceebowdo ayaa ka imaanayda sidaas darteeda nabiga sala allahu calay wasalam uu yidhi alaa laa yamnacanna rajulan haybatu nnaasi an yaquula bixaqin idaa calima war hooy war qof hibaysi uu dadka hibaysanayaa yuusan u diidin xaqa inuu sheego mar hadduu ogaado meeshaas ummaduna hadday munkarka reebi diidaan macruufkana amri diidaan ilahay ciqaabu ku sima ciqaab dhammaan kala gaara ilaahay marsiiya dhammaan kala gaara nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi maa min qowmin yucmalu fiihim bilmacaasi ma jiraan dad macsi dhexdooda lagu samaynaa dad dhexdooda macsi lagu samaynaa oo awooda inay suuliyaan haddana aan suulinayn ilaa yuushiku allah ilaa yuushiku allaahu an yacummahum biciqaabih hadday taasu dhacdo munkarkii way awoodaan mana suulinayaan ilaahay ciqaab kala gaaruu ku sima iyaga dhan marka munkarka suulintiisa iyo macruufka amridiisa waa wax bilaaddu ku nabad gasho magaalooyinka iyo ummadda waxa weeyaan bilaadda iyo cibaadda kulli waa fasahaadayaan haddii munkarka la suuli diido ma dhici karto in ilaahay nimcadiisa lagu raaxaysatay munkarka la isula diido caafimaadka nabadgelyada risaaqadda khayraadka waxaa lagu haysan karaa munkarka in la suuliyo macruufkana la amro haddii kale cuquubo caam aha imaanayda oo kabakicida ummadda laakiin masaa'il muhiimoo dhowra waxa weeyaan mas'alada aad inkiraydo waxaa la rabaa inay tahay kow sidaan soo sheegnay shay calan ah oo munkar cad uu yahay ood aragtay amaad ogaatay yaqiin ahaan inaad raadido oo guryaha daaqadahooda dhegaysato jaajuusnimaa laydhaha waana xaaraan mana bannaana munkar inaad tira aan raadiyo sidaan markaan u arko u inkiro xaaraan wey munkar in la raadiya ee waa inaad aduu iska aragto adoon raadin man ra'aa minkum munkaran wey hal mid waxay yidhahdeen ahlucilmigu waa la raadin karaa oo waa maxay waxaa la yidhi munkar oo waxa weyn xadgudub dad kaleeto dad naftood iyo cirdigooda lagu xadgudbaa haddaan hadda laga daba teginna hadha wax lagama qaban karo oo maalan waxaa la yidhi war mooryaana gabar halkan ku kursaydoo guriga la gashay oo jiitay gabadhii inaad dalaq ka daba tira wey maxaa yeel hadday kufsadeen kadib xaa la qaban karaa taas waa laga dabgela ama waxaa la yidhi war nin muslima ama gabar muslima qof muslima ah halkan kuwa la galeen oo ku dilaaya hadaad wax ka qaban karto inaad ka daba gashaa si aad u soo badbaadido ood u soo inqaadido bis intaasaa lagoli wax guryaha loo jiirayo laakiin munkaraan raadina guri islaamyadan galaa taasaaba munkaraba taas laftirkeeda gelidaasaaba munkarkiiba munkarka daahirkaahood aragta bis wey midkaa suulina taas waa masalo mas'alada kale munkarka aad suulaydaa waa inuu yahay daliil cad oo ijmaac ama daliil qaciya waa inuu yahay masale lagu ijmaac inay munkarta masale khilaafiya ijtihaadina ah haddaad aragto qof samaynaya war yaa jooji xaaraanta ma dhehaydo tay masalada ijmac waa inay ama ay tahay daliil qaciya waa inuu yahay khilaafka ku jira daciifa daliil caday leeda markaas waa inkiraya khilaafka qiima miidi mar haddii daliil qaciya leeda مثلا hilib geel in laga weesaysto laba xadiis oo saxiixa ku sugan laakiin khilaaf shadiid ah ku jira sababtoo ah markii horeeto ayaa nabigu amray sallallahu alayhi wasallam tawaddu mimma masatina wax kasto dabtaabtay ka weesa qaato kadibna wixii dabtaabtay in laga weesa qaato waa la nasaqay markii dambe ayma badana ku tageen oo yiraahdeen hilib geel kuwaas la nasaqay oo kamid laakiin sida sawaabka waxay tahay hilib geelha laga weesa qaato adilo khaasaha tustay waxaan adiladaa nasaqday wixii dabtaabto inaan laga weesa qaatana adilada nasaqday oo tusayda inaan laga weesa qaadayna waa caam daliil caamuhu daliil khaasa ma nasaqi karo sidaas wey masalada marka la dhirindhiriyo adilada sheegayda wixii dabtaabtay inaan laga weesa qaadan oo la nasaqay weesa qaadkii waa adilo caam ah hilib geel ha laga weesa qaatana adilada tusayda waa adilo khaas ah waa adilo khaas ah marka daliilka caamka on khaaska ma nasaqo laakiin waxaad aragtay qof inta hilib geel iska cunay iska tukanayo war jooji salaad kuma jirto baadilka jooji ma dhihi kartid masale khilaafi hal maada waa dhihi kartaa waxa weeyaan haddaad istankaa aad tiraad masaladan bal aan isla fiirin oo kaala bal kutusa adilada ku soo aroorto tartiib si baxfi cilmi ah waa sawaab laakiin ka munkar ahaan maya ka munkar ahaan maya masale khilaafiya wey marka taasna waa inaad ogaato waa masale muhiim ah ayadana mas'alada kaleeto ugu dambayda fain fa in lam yastadic fa bilisaani gacanta haddaadan awoodin carabka wey carabkaad ka hadlayda carabka marka waxa weeyaan haddaadan awoodin xaad samaynay carabkaad ku suulina carabkaad ku suulina waxay weyn waa inaad dadka u caddaydo war waa munkar ha la iska daayo waa xaaraam wey saas ku suuli haddaadan awoodin carabka xaa loola jeedaa dhibaa kaa soo gaaraya dhibkaas waxaan idhi dhowr shay noqon karaa kow inuu noqdo cay iyo aflagaado iyo xoogaa ciriiri in lagu gelsho taas cudurdaar u heli maydo waajibay kugu tahay dhibka labaad waa maxay waa dhib u gudbaya muslimiinta kale oo fidno caamuu ka dhalanaydo kaasna waa soo sheegna waa xaaraam inaad markaas u bambaxdo waa ka gaabsane hale dhibka adiga kugu gaabsama dhibkii waa gudba bal waxa weeyaan cilmigu waxay ku miaaliyeen sida xaafid ibnu rajab alxambaliba uu soo naqliyey waxa weeyaan haddaad munkarkan ka hadasho maanta caruurtaadii iyo xaaskaagii iyo dariskaagii iyo saaxiibada dhibaatadu gaari qalas waa iska aamusay markaa maxaa soo haray adiga naftaadu dhibaatadu soo gaari cid kale gaari mi waaba lagu dila daad munkankaad ka hadasho markaas xaaraan maahan inaad ka hadasha laakiin waajibuusan kugu ahan hadaad munkarkan ka hadasho waa lagu dila ama waa lagu dhaawaca ama xabsiga lagu dhiga waajib kuguma ahan markaas inaad ka hadasho iska aamusi karta cudurdaaraad haysata sida cabdullahi ibn cabbaas wey iyo ahlcilmiga badan waa iska aamusi kartaa laakiin waa aamusi kartaa macnaheedu maahan kuuma banaana mar hadduu yahay dhibku dhib adiga kugu kooban gacmaha lagaa jara xabsiga lagu dhigaa waa lagu dilaa inaad ka hadashana waa kuu banaanta inaad aamustana waa kuu banaanta yaa kuu ajar badan inaad ka hadasho ajar badan inaad ka hadasho markaas oo aad dhiirato oo aad munkarka suulido markaasaa kuu ajar badan waxaadna qaadaydaa darajada shahiidka oo waxa weeyaan qofka suldaanka ah ee jaa'irka ah xaqa in agtiisa laga sheegaa waa afdal jihaad siduu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam afdal jihaad kelimatu cadlin cinda suldaani jaa'ir jihaad waxa u fadli badan kelimad cadaalad ah oo xaq ah inaad ka sheegto qof suldo iyo awood haysta agtiisa oo jaa'ir ah oo qofka sheegaya waxa weyn hadhow dhibaato u geysanaya abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maaja wariyeen marka mar haddii lagu dhibaataynayo naftaada waxa weyn waajibkii waa kaa dhac naftaada iska dooran karta iska aamusi karta laakiin waa kuu banaantay maahane sunnay kuu tahay weliba sunnay kuu tahay sunnu ayay kuu tahay marka taasna waa masalada kaloo muhiimka haddaad og tahay qofkan inuusan kaa yeelayn munkarkan daa ka war ma u sheegayda akaru ahlcilmi waxay ku tageen ibnu rajab alxambali waxa weyn inay waajib kugu tahay inaad sheegto qofka waa ogtahay munkarkan dayma hadaad tiraado war iska daa munkarkan sigaarkan iska daa wuxuu ku le abay hooyadan kadid adig kaa yeeli ma qof wax kale igala hadal laakiin weligay qaad daahay dhihin ama sigaar uu kuleeyay waa u sheegayda waajibay kugu tahay sababtoo ah marka munkarkan qofka laga reebayo macruufkana la amrayo saddex xikmadooda ku jirta maaha laba kaliya kow qofkaan rajayn la rajaynaya inuu alla ka cabsado waa mid labo adiga mas-uuliyaddii dimadaad inay beri noqoto saddex ilaahay markuu hortago inuusan xujo helin qofkaan saddexdaasaa loo soo dejiyey shareecada sheegiddeeda marka hadda laba shaya hartay marka hadduu alla isleeya isaga wax laga wax ku dheefi maa oo kaa qaadan maa waanada laba xikmadood kala hartay maxaa loo aamusa maxaa loo aamusa laba xikmadood oo kala hartay xikmadda koobaad maxay ahayd horta dimadaadu inay beri noqoto ood adigu waajibka iska rido tan labaadna asaga in la rajaynayo inuu wax ku dheefo labadaas isku aayadaa sheegtay suurat alacraaf nimankii sabdiga ugaarsaday dadkii ka reebayey xumaanta oo munkarka murka munkarka ka reebayey markii lagala hadlay oo la yidhi lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum ow mucadibuhum cadaaban shadiida maxaad ka waanaydaan qoomkaan waa dad ilaahay halaagi rabo ama cadaab daran uu cadaabi cadaabi doono maxay yidhahdeen qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquuna laba shay rabbigeen oon cudur uga cudurdaarayno hadhow inaan cudurdaar alle agtiisa ka helnaan rabna oo nidhaa rabbi ow annagu waa u sheegnay waa naga diideen tan labaadna walacallahum yattaquuna ayagu inay waansamanaan raja laga qaba laba xikmadood soo maaha xikmadda kalena rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linaasi cala allahi xujatun bacda rusul suurat nisa waxa weeyaan rususha maxaa loo soo diray maalinka ilahay la hortago dadku inaysan xujo helin oysan dhihin ilaahu munkarkan waa iska day laha inuu xun yahay ma ogey marka asaga hadduusan kaa qaadayn adiga waa inaad sheegtaa waa inaad sheegtaa marka taasna baab weyn weeye haddee alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar waana masale aad u muhiim ah dadka kayrka badanaana u istaaga war walaalayaal ka daaya masaajidka muusiqa allahu mustacaan muusiqa ka daaya masaajidka khayr allahna siiye marka waxa weeye baab muhiima weeye dadka war wanaagga badan ee kayrka badan ayaana shaqadaas u istaaga waana waxaan buldaanta iyo dadkuba ay ku badbaadaan weeye marka arrintaas arrin muhiima weeye in loo istaago